baxaaba aynaha qabdiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala hayn Haweniyo rag maantaba yaynaanu kala waxaa lagu hamiyeya kala habi weye hodan iyo barwaaqaba waan heli karayna inagaysu hayne waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan saaxiibadana dhegaysanaya u halkani waa rediyo cadado waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii falaqaynta wararka rediyo cadado oo maalin walba aad ka dhegaysataan rediyo cadado marka laga reebo maalnimada jimcada hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag mantaba yaynaanu kala
mar kale barqa wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay saaxiibadana dhegaysanaya oo waa maalnimo talaadaha taariikhdanu ku beegan tahay toddobiyo tobanka bishii saddexaad maarso labada kun iyo labaatanka barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadado maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo fariin ku saabsan cudurka harista ee loo yaqaano covid nteen u diray shacabka soomaaliyeed haddaba maxay tahay fariintaasi madaxweynuhu u diray barnaamijka ay idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ka hadlay shaqaaqo dad lagu dilay oo ka dhacday deegaanka feerfeer ee gobolka hiiraan haddaba maxay ka hadleen ciidamadaasi barnaamijka ay idinkugu soo gudbi doonaa ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mudane xasan cali kheyre oo ka hadlay la wareegitaankii ciidamada xooga dalka ay la wareegeen deegaanka janaale haddaba ra-iisul wasaaraha muxuu ku booriyey ciidamada la wareegay deegaanka janaale barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan taliyihii sirdoonka gobolka sool oo lagu dilay magaalada laascaanood haddaba faahfaahiino dheeraad oo ka soo baxaya taliyahaasi dilkiisa ayaa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan guddoomiyaha maamulka degmada xamarweyne oo baaq u diray dad la sheegay inay mar walba ku dadaala nadaafad darada magaaladaasi barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas ibixunu ka soo korray intaa barnaamij ku jirna ayaa idiin soo gudbi doonaa waxaa ka maqneen xubintii aadka xiisaha badneed ee kalamaan qeybaha u dambeeya barnaamijkana waxaa idinkugu soo gudbi doonaa dhegeystayaal heestaani gabagabada barnaamijka aynu soo gudbi doonaa heestaasi saaxiibayaal waa soo saaristii cabdiqaadir dacwo anigan waxaan ahay maxamed aadan karaama dhegaystayaal goorab u diyaar garowaa barnaamijkaasoo intaasi ka faahfaahsana barqa wanaagsan ayaana habadeedin kareenahay saaxiibadana dhegaysanayo barnaamijka falanqeynta wararka redio cadaadow ayaan gudagalaynaa waxaanu ka bilaabanaynaa dhankaasi gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa howlgallo miina baaris ah ka wada gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee al-shabaab kala wareegay deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay halkaasi ka bilaaween howlgallo miina baaris ah ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ay xalay ilaa iyo saakay howlgallo miina baaris ah ka wadaan xaafadaha deegaanka janaale iyo duleedka degmadaasi saraakiil ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in al-shabaab ee goobaha qaar ay ku aaseen miinooyin islamarkaana ay soo saareen qaarkoodna ay qarxiyeen ayadoo aan wax ku noqonin qof iyadoo aan cidno wax ku noqon taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka soomaaliya cabdixamiid maxamed dirir oo ku sugan degmada janaale ayaa wax oo horkaciyay howlgalka ayaa waxa uu sheegay inay halkaasi kasii wadi doonaan ilaa iyo inta al-shabaab laga saari doono deegaanada kale ay kaga sugan yihiin waxa uu sheegay taliyaha oo la hadlayay warbaahinta in meelaha qaar oo ay meenooyin ka soo saareen waxaana uu tilmaamay inaysi buuxda ciidamada dowladda u sugayaan amniga deegaanka janaale ee gobolka shabeelle hoose ee dhowaan la wareegeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya barqa wanaagsan ayaan habadeedii kalenahay saaxiibayaal qeybihii ugu horeeyey barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaa dhegaysanaysiin radio cadaado ayuu si toosaana idinkaga imaanaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre oo ka hadlay libeeritaankii ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa dariska ciidamada xooga dalka ugu hambaliyeeyey qabashadii deegaanka janaale oo ka mid ahaa fariisimaha ugu waaweynaa ee al-shabaab sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in guusha ciidamada xooga dalka ee ka dhalatay dib u habeynta iyo tayeenta lagu sameeyey qeybaha kala duwan ee ciidamada taasi oo horseeday in taliska ciidanka la wareegaan deegaanka howlgallada ay ka sameeyaan oo lagala saarayo dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkani oo ka duwan howlgalladii hore ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay gaarsiinta adeegyada bulshada as-aasiga u ah sida waxbarashada iyo goobaha caafimaadka iyo inuu dib loo dhiso hay-adaha dalka ayuu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaa dhegaysanaysiin qeybihii ugu horeeyeen waan ku guda jirnaa qodobo dhowr ahna dhegaystayaal ayuu nagu soo socdaa marqa wanaagsan ayaana habadidinka leenahay saaxiibadana dhagaysanayo oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa fariin ku saabsan caabuqa coronavirus u diray shacabka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo u diray shacabka soomaaliyeed fariin ku aadan caabuqa coronavirus oo loo yaqaano sidoo kale covid nneteen ayaa tilmaamay in ay ka go-an tahay dowladda soomaaliyeed ilaalinta badqabka caafimaadka dadka iyo dadka madaxweynaha ayaa xusay in caabuqaani uu ku faafayo dalal badan oo ay diiwaangelisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya bukaan laga helay oo ah muwaadin soomaaliyeed arrintaas oo ay tahay inay fijignaan dheeri ah u horseedo shacabka iyo dowladda soomaaliyeed siday ugu midoobi lahaayeen xakameynta iyo ka hortaga cudurkani madaxweynaha oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
ilaahi raxmaani raxiim ilaa iyo desembar soddon iyo kowdii labadii kun iyo sagaal iyo toban sanadkii tegey markii cudurka loo yaqaano covid 19 kuna caan baxay coronavirus laga ogaaday dalka shiinaha inuu ka dilaacay waxaa sii kordhay xowliga uu ku faafay cudurkaas xogtii ugu dambeysay waxay sheegaysaa inuu saameeyey cudurkan dalal kor u dhaafaya boqol iyo konton isla markaasna dadka uu saameeyey iyagoo naftigoodu ay gaarayaan boqol ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka naga badbaadiyo qof kasta oo soomaaliyeed iyo culummaduna inay duceeyaan oo ilaahay la baryo inuu cudurkan naga badbaadiyo shaksiga soomaaliyeed muwaadinka ah oo cudurkan ku dhacayna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ka kiciyo waxaa xusid mudan in labada dal ee dariska aan nahay ee kenya iyo etoobiya iyaguna uu saameeyey waxaa nala gudboon marka oo nalaga rabaa inaan u diyaar garowno sidii cudurkan uusan ugu faafi lahayn dalkeenna maadaama wadamo inaga horeeya dhanka caafimaadka ama xagga caafimaadka ay maareyn la-yihiin kalana kulmeen caqabado aada iyo aada u badan haddana dowladda soomaaliyeed waxay isku dayeysaa wax kasta oo suurtagal ah oo dadaalah sidii ay uga hortegi lahayd ama ay u joojin lahayd inuu faafo cudurkan iyo inay ku dadaasho badqabka iyo caafimaadka bulshadeeda xukuumadda iyo hay-adaha dowladda oo ay hogaaminayso wasaaradda caafimaadka waxay dadaalka ay ugu sareysa ku bixin doontaa sidii looga hortegi lahaa inuu wadanka ku faafo cudurkan haddaba ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa bulshada qeybaheeda kala duwan inay marka koowaad ku dadaalaan badqabkooda iyo caafimaadkooda iyagoo raacaya tilmaamaha iyo fariimaha ay wasaaradda caafimaadka sida joogtada ah ay ula wadaagto in loo hoggaansamo wareegtooyinka iyo tilmaamaha rasmiga ah ee ka soo baxa wasaaradda caafimaadka si ay bulshada uga fogaato wax kasta oo fududeyn kara ama faafin kara cudurkan in bulshada dhammaan ay ka qayb qaataan dadaalka loogu jiro ka hortagga iyo la dagaalanka cudurkan in laga fogaado isu imaanshaha iyo kulamada aan muhiimka ahayn si looga taxadaro inuu cudurkan dalkeena uu ku faafo in la hakiyo safarada aan muhiimka ahayn ee lagu imaanayo ama looga baxayo wadanka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlayay cudurka halista coronavirus oo hadda kusii baahaya dhammaan dalalka caalamka kiiskii ugu horeeyay in laga helay dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada ee muqdisho barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado dhegeystayaal ayaan ku guda jirnaa radio cadaado ayuu si toos ahna idinkaga imaanaya barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado dhegeystayaal ayaan ku guda jirnaa qeybihii dhexa ayaan la soo gaarnay markaani haddaan aanu dhankaasi magaalada muqdisho gudoomiyaha maamulka degmada xamarweyne cabduqaadir maxamed ayaa sheegay in maamulka degmada xamarweyne ay wadaan qorshe ay kula dagaalamayaan dadka ka qayb qaadanaya nadaafad darada magaalada wareysi uu siiyey warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in maamulka degmada uu xabsiga dhigay tiro dad ah oo ka qayb qaadanayay arrimo la xiriira nadaafad darada kuwaasi oo uu sheegay inay qaarkood ganax muteysteen waxa uu digniin u diray dadka ka madax adeegaya awaamiirta ka soo baxda maamulka oo ku saabsan in wax laga qabto nadaafad darada kusoo laalaabatay degmadaasi gudoomiyaha oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi
dowladda hoos horta waxay leedahay shil ayay leedahay ganaaxna waxaa jiro gudaha gobolka caana duka magaalada ayaaba ka soo saaray in qofka wixii lagu ganaaxi lahaa wareegtaa jirto oo qofka lagu ganaaxayo marka hadba waxay ku xidhan tahay qofka haddii marka hore lagu la ganaaxo shan dollar marna toban dollar marna waxay aadi kartaa labaatan dollar marna waxay aadi kartaa milyan shilin soomaaliya in lagu ganaaxo hadba ciqaabta meesha ay inta ay la eg tahay iyo qofka sida uu u mutaysto ayaa loo ganaaxa iyadoona digniino laga horumarinaya inta aan la ganaaxin dad badanaa jirta oo lagu soo qabtay qashinka ka keenaya xaafadaha kale ayagoo wadaan qabanay waxaana geynay maxaa lahaa saldhiga dowladda hoosaana ganaaxday dib dambana ugu soo laaban waa wax hadda hal iyo laba aan la dhihi karin waxaana wax rotiini ah oo nadaafadda maalin kastaa la qabtaa dadkuna ilna ilma dhowrto meeshii maanta qashan laga qaado qof kasta wuxuu isku dayaa habeenkii markii la seexdo inuu qashan- qashan soo dhigo xaafadaha kale laga keenaa waa lasoo dhigaa laakiin waardiyaha saaran qofka soo dhigan waa ganaxnaa
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maamulka degmada xamarweyne cabduqaadir oo sheegayay in dad ka shaqeeya nadaafad darada magaalada caasimadda ee muqdisho ganaax la kulmeen kadib markay diideen awaamirta kasoo baxda maamulka gobolka banaadir barnaamijka faraqeynta wararka radio cadaadow ayaa qeybihii dhexe ku kudi jiraan dhegeystayaal markan waxaa isla soo gaarnay xilliga aad dhegeysan jirteen xubintii aad ku xisaabaneed ee kalamaan ay idinkala dhexbaxin idinkiyo saaxiibada kalamaan xasuusateen aniga waa ila fiican tahay waye waan isla yaawaye
uskaale kuwaan maxay la yaaween wallaahi kuwaan wax loola yaawo waaye
yaabmaa yaraan galaay waxyaab lahaas keeni karaay ma jirto xaggeebuu yaabaal kaga yeerayo
unyaa huunsan tahay igayaa bise iga yaabise aan maqli jira war waxaa la yidhi in dhoweyd ba yaab yaab dhaliya yaaba baa jiray ummad yaab la yaab lii ku dhacay oon iskula yaabin yaabkay iskala yuururtana uunku kula yaabay oo yaabka yaabkiisa iyo yaab isugu biiray oo yaabba yaab kala badoo yaabban baa tahaye siduu yahay ninka u yidhi dadaan hadal ka yeelaynin ama yuu yihiiyo yuu ka yahay kaliya yeerayso oon yaashiinshihiisiyo aqoon kii wax ugu yaallay dad yooyootan hoosiya khilaaf jeer la kala yaacay oo dhex yuururaan kuma yaxaas yaab ma hurayaane yaab yaabbanay yaad la sugi yaabka goor yaalla waxaa kaloon maqli jiray waxaan shalata yeelaan maantana la yaabaa warnimaya waxaad isu xasuusiseen heesaan jeclaa yaaway yaaway maxaan kula yaaway aniga yaaway maandeeyo markaad idinku yaabteen ayaan aniguna halkan yaab la fadhiistay war maanta yaabka inkaga shidan tahay dad badan waa yaabiyihiine guddiyo ka tirsan golaha shacabka oo maanta shir yaashay waxay sheegeen in si degdega loo joojiyo qaadka laga keenay kenya iyo etoobiya xukuumadduna waxay ka dalbadeen in go'aankaasi golaha shacabka ay ku raacaan maadaama dalalkuu qaadka ka yimaada laga helay cudurka corona haryadhaha horta qaadku ha naga roogsado rafaadoba nagu haayeen waxaa kaloo hore loo yidhi rubac jaada oo ruux yaroo raacda lagu keena ninka been ku ruugruugi raba raalli ha ahaado waxaa kaloo la yidhi qaybjaadoon afar qofood ku qaybsanaad u qaylihe qaybjaadoon afar qofood ku qaybsanaad u qaylihe war cabdulla waxaa kaloo la yidhi mar haddaan ninkii jaab cunaa jiifan kana haynin oo uusan jarmaaddii kacayn jaga kastuu haysto jinniqaadka waa lagu jabee kaaha laga joogo jiifu waa jiifu waa imaan galin nagat aana jirilika shaagi baa lakaleeyaa war waxaad sheegtay maahana waxaa kaloo la yidhi haddii qaadka la joojo jirxumooyinkii yaalliyo wixii jorfo lahana waa la joojinayaa war allah u naxariistay abwaan absirbaxaadle hore wuxuu u yidhi qariimoosa qaadka roon taqaal yarkana quud macaan war imaka ma ijabanihii ma indhafurkii ma barjihii ma biyaraaiskii baa la joojiyey baa leediin war taas annaga nagal mayso horto lagala taga warnimee war mahaysiine dalalka kenya etoobiya iyo jabuuti duulnimadyadii caalamigaa waa joojiyeen waxbarashadii oo dhan waa la fasaxay laba qofood in meel ay isugu timaado waa la kansalay hadda waxaa layidhi qof kastaa coronavirus iska ilaaliya iskiis ma isu karantiilo qof walba madaxaaga meerax ku duuba miyaa la yidhi warsaas maa biintihakiindeeraylisku moose wala eri waryaala waxaan idin weydiinayaa haddii dadkii la kala qoqobay sidee lagu noolaanayaa wal adinka waalane adduunyada online ayaa lagu kala shaqaystaa isku imaadna waa laga maarmi karaa warnimada u doorashooyinka awalba nabadiyo noolkacaga jiidaysay waxaan ka cabsanayaa in coronavirus dib u sii dhigo aryaantaas xaad kala yaabee horeaba loo yidhi how bilcaantii xiiska beeshay owr hadow laa buubo wow beegta bilcaantii xiiska beeshay owr hadow laa buubo wow beegta maino war abduu aarto hoogtuma goradaw kowdhe laakiin lan roorfadaw ridaayimaan kaalmuu wala eri war madaxweynaha uganda yuweri museveni wuxuu yidhi doorashadii dalka ka dhici lahayd dibaan laba sano u dhigay maadaama cudurka coronavirus cabsi aan ka qabna musharaxiintina wuxuu ugu baaqay inay guryahooda iska joogaan oo ololaha doorashada ay iska dhaafaan oo haddeersan nabad iyo nolol ma waxay taagan tahay halkaan rabe roob ma igu helay aryaada taliyaha xoogga dalka jenaraal odowa wuxuu soo saaray warqad uu ku amraayo ciidamada shaqada leexsan ku maqan inay soo xaroodaan war ciidamada shaqada leexsan jiroo taliyuhu dalbayo kuwa kale wareeg yidhaha dadka miya war waxaan u filaa inay yihiin kuwa maamul goboleedyada ka howlgala aryaadaha ciidamada shaqada dadban heesta kuwa hay-adaha waardiyeeya miya war ciidamada shaqada leexsan la sheegow haani huteele waardiyaanle amalika jeeda madayow adiguna waaga ma hantiyaad waardiye u yeele anigu waxaa u malaynayaa ciidamadaha soo xarooda leeyahay inay yihiin kuwa shirkadaha waardiyeeya war sidaad moodeen maahane shaqada leexsan ciidamada hayaa waa ciidamada ilaaliya dadka mucaaradka oo mas-uuliyiinta haa ma si fududaa leesaga gawgawsan rabaa meehaas markii maraysi waraa'iiga baxay warnimada war ma haysaane taliyihii ciidamada jubbaland ee afmadow jenaraal waabooday ee hadda ka hor dhahay dowladda soomaaliyan ka diiday hal milyan oo dollar hal milyan ka badana hela miyuu yidhi ma turkiga ilmaha loo tejiyey ma ciidamadii dowladda ku wareejiyey waar miyu asaasaqay oo ma maraykankaa soo farageliyey waxaa lii sheegaa nin baahanaa hal milyan oo dollar diidi alla waa diidi aryaadaha waxaan soo xusuusnay nin habari dhashay hal maseegi waaye howlaha baliila fuuli hays oran ii kuma arkayse afka buuxso yadiidi maaha warwarka haga dhex gelinine madaxweyne axmed madoobe oo afmadow tegey ayaa jenaraal waardiida wuxuu ka dhigay gaashaano dhexe haye an maxaa nii lahay jenaraal diida gaashan dhaxaa la qaadahaa yaa loo sheegaa war taasa ku wareerina nin walba u dhifoon mar bau dhaanka hurdaaye waraab waanguura maanta wuxuu booqda dhismihii ka socda waddada u dhexaysa dhusmaraab iyo gurcaal kun dollar uuna ugu deeqay warnimayo war ma haysaane ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa waxay weerar ku qaadeen janaale si degdegaynu ugala wareegeen shabaab gacantay ku dhigeen janaale war gorgor miyaa cirka ugu soo dhegay maya hara macasa hoos ka gasha warniyo waa dhowdhowleediine hargeysa maxaa laga yidhi warnimayo waxaa la yidhi lamaano waa yeelaha kaftamay maamadii baa waxay tidhi saaxiibkeeda markaan isbaranayni qofkii ikaa baro ikaa keenayuu ahaa awaalmani bay sii lahayd wuxuu ku yidhi odagii ma xasuusta hadda laakiin berigaas miyaan qof anugu kaalmaysanaya cadow baan ahaa warnimiyo hata ka hora mayleeray lankuwa neefka eedan adiimag meelbered eshaandhidi biree magaarka ku bii hiibshayni lilalmi lankam aro waaye walba ku gadada markaas anti gacmo koronteegi meerey ilaahow rabbiyow magaar jaleimo oo kanagdosadii hor leimo oo kuweelo ka kedimay war waxaa la yidhi aadanaha dulmigu waa dabraa waana dumiyaa waagii dilaacabana waa looga darayaa sii kala dil mooyeella waa daawo nabadeed wardada waana waa basiinliyaabay dumis ma dhisowba magoraasan dantiin ma eta adiguna madeeyow dumis iyo gorgorada goroday waa dhihi jirtee naga shibdhe war waad isdhexyaadeena war ma haysiine madaxweyne muuse bixi wuxuu yidhi lixda gobol ee somalilan waxaa laga samaynayaa xarumo dadka lagu karantiila oo looga hortago cudurka korona law war muusena maxaa qaaday dee ar waxaan idin leeyahay xabadaan jeclaaday xariifnimada ku doortaay waan ku xakaanay iga booti xabiib war madaxda g waxay ku baaqeen shir degdeg ah oo aysan isu hor fadhiisanaynin waxaana looga hadlayaa cudurka coronavirus aryaadaha coronavirus mana laga shira leesuna imaamaa miya ayaa loo sheegaa kuwaas war ortan dhowdhowda nagala tag adiga war orda
baxa balaaya idinma aragte
shirkadda baraka waa shirkad ganacsi oo ku shaqaysa habka online-ka waxaana maalgashaday bulsho badan ee aadna ku beero baraka waa bishaaro baraka leh beesadaad u dhiibtaana waa badbaado bil kasta ku badanaysa waa business adduunyada ku ballaarta ee ku beer baraka online
aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan saaxiibayaal qeybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayadla soo gaarnay guud ahaan dhegeystayaal waxaan jecelnahay inaan intaas kusoo abmeerno barnaamijkii falaqeynta wararka radio cadaado intaan barnaamijkani mid kale ka qurux badan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo hoystii bilowga barnaamijka idin ballan qaaday
Don't